magaalada muqdisho waxaa maanta booqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga veysi kaynaag oo madaxda soomaalida kala hadlay wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha soomaaliya iyo doorka dalka turkiga dowladda turkiga ayaa gaadiid iyo qalab kale ku wareejisay maamulka gobolka banaadir warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray axmed xasan colaad
wafdigani ayaa waxaa muqdisho ku soo dhoweeyey xubna uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya abukaate mahdi axmed guuleed soo dhoweyntaasi kadib ayaa wafdiga turkiga waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka banaadir gaadiid isugu jiray kuwa dhismaha iyo nadaafadda oo gaarayay konton baabuur oo ka timid dalka turkiga guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa u mahad celiyey dowladda waddanka turkiga wuxuuna sheegay in qalabkani wax weyn oo ka qaban doona horumarinta gobolka banaadir iyo nadaafadda intaba toddoba-iyo labaatankii bishii saddexaad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala saeexannay ninka ugu sarreeyey bisha cas iyo annaga aan kala saeexannay wareejinta qalabka nagula wareejinaayo laakiin maanta ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa si rasmiya noogu wareejinaayo waa mas-uuliyad culus oo u baahan laftirkeeda gudasho qalabka nagula wareejinaayo annaga cid walbaan u sheegnaa meel walbana waa ku sheegnaa walaalayna turkiga waxa inoo qabteen oo wax la taabo kara ah shakhsi kastooo soomaaliya guda iyo dibad meeshuu joogaba ma iloobaaya qalbigiisana ka mugoyi doonto walaalayna turkiga waxa inoo qabteen mantaanayntii muqdisho iyo istambuul oo aan dib anaga iyo u kala seexanna maayarka istambuul waa hubaa inuu ka dhabeeyey wixii uu ballan qaaday waa wax muuqdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga visi kenak ayaa isagana ka hadlay booqashadiisa waddanka soomaaliya wuxuuna sheegay in soomaaliya ay ugu tala galeen deeqa isugu jiray horumarinta iyo taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya abukaate mahdi axmed guuleed oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda turkiga ay tahay dowlad walaal dhow u ah dadka soomaaliyeed turkiga iyo shacbiga soomaaliyeed taariikh mudo dheer ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii cismaaniyiinta xidhiidhka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka soomaalidu xasuusan yihiin waa mid lama ilaawaana waxaan dadka soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha turkiga ee hadda uu u fidiyey laba kun iyo koob iyo toban markii abaaruhu ay dhulkeenna ku dhufteen dadka soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin waan kaaga mahad celinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen adiga iyo xukuumaddaadaba wafdigani ka socday dowladda turkiga ayaa ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya kula kulmay xarunta madaxtooyada waxayna ka wada hadleen sii horumarinta xiriirka soomaaliya iyo dalka turkiga axmed xasan colaad v o a muqdisho